waxaa weeye fiqiga diiwaanintiisa iyo madaahibtiisa la diiwaaniyey ayaduna mar dhaxa ayay ahayd weyi wax oo la bilaabay wax muslimaho waa mamnuuc yirioo diidayna ma ay jiraan weeye haddana maqaamu ibraahim makaanka hadda uu saaran yahay oo xaaliga ah waxaa weeye waa laga wareejiyeyo beytka awel ku dhegnaa jiray sayidina cumar ibnu khadaab baa ka wareejiyey asxaabaduna arrintaa kuma inkirin weeye oo arrintaasi waa arrin mar dhaxaa dhacday weeye marka wax lasoo koobi kara ma wax inkirana ma jiraan marka arrimahaas lasoo darisiiyo diinta lagu soo dhex darisiiyey culimam islaamka wax inkirayna aan la arag haddii aan tirtiriya isnidhaa wax la koobi karo maaha laakiin intaas ayaa ku san wey laakiin warkaa wuxuu ku kooban yahay wax alla wixii khayra oo ficil la sameeyo keliya diinta ama lagama qaato oo nabigu sameeyo ama saxaabadu sameeydo aqwaal baa jirta nabigu ku qowlay yaanba nabigu markaa ficil ahaan u samaynayna qowl ahaan oo ku hadlay daliil oo nabigu ku hadlo qowla wixii laga faa'iidaysanayo ama taqdiirka laga faa'iidaysano nabiga ama sukuurka laga faa'iidaysanaba uu ka aamusay waxyaalaha iyo waxyaala lamida waxyaala kaloo laga faa'iidaystaa jira shareecada wax kamida wixii laga faa'iidaystaay ma noqonayaan bidco baadila ma ay noqonayaan wax khayroodhan way maata fiicnaanayaan weeye marka waxaa kaloo jira imaamka weyne imaamu nawowi iyo xaafidka ah ayaa kitaabkiisa tahdiib اlasmaa waluqaat leean ku leeyahay albidcatu bidcadu fi sharci sharciga hiya ixdaafu maa lam yakun fii cahdi rasuuli sal alay wasalama sabinkii nabiga waxaa jirin lasoo darisiiye weeye wahiya munqasimatun ilaa xasanatin wax wanaagsan iyo wa qabiixatin wax xun ayay u qaybsanaydaa weeye wax wanaagsan markay noqona waa markay diinta meel ku yeelato wax xun markay noqonayna waa wixii aan diinta haddii loo noqdo meel daliil looga waayo imaamu shaafici radia allah raximahu llah wuxuu yihi kullu maa lahu mustadun wixii cuskasha kule min asharci sharciga wixii meel ka cuskanaya falaysa bibidcatin bidca maaha walow lam yacmal bihi salafu salafka horeyay samaynaya asxaabadii ma samayn taabiciintii ma samayn waxba ka jiraan yiri imaamu shaafici salafka hore ayay samaynin marka warka hadda wahaabiyada odhanayaana saxaabadii ma samayn yani maaragtay taabiciinta ma samayn waxyaalaha qaarkood ay iska odhanaan iyagoon waxba ogeyn imaamu imaamu shaafici imaamka weynaa naasiru sunna warkaasoo kale waxba kama jiraan buu yihi wuxuu yihi imaamku liana tarkahum lilcamali bihi camalfalka ay ka tegeen shagaan qad yakuunu licudub cudubaa inuu yaha suurowda qaama lahum fuquma fi lwaqti waktigaas ama shareecadu waa ka badan tahay wax kale inay markaas qabanayeenaa suurowda yani maarata aad bay u farabaanta waxyaalaha qiimaduhu aaday u fara badan yihiin taas ayaa imaamu shaafici yidhi wey imaamka weyne al-is bn cabdisalaam kitaabkiisa alqawaacid la yidhah wuxuu ku yidhi bidcadu waxay u qaybsantaa mid waajiba mid manduub oo sunnaa mid makruuha lakaado mid mubaaxa oo bannaan weeye qawaacidda sharciga ayaa bandhigaa buu yidhi imaamka qaaliga abubakar ibnu carabi wuxuu yidhi oo kitaabka axkaam alqur'aan iska leh laysat ilbidcatu waxa la bilaaway iyo walmuxdasatu waxa la soo darisiiyey madmuumayne laba lacaayo maahan lilafdi bidcatin wa mudahin lafdiga waa bidco iyo waa muxdas lasoo darisiiyey waa la bilawday oo waa bidco iyo waa muxdasa waa lasoo darisiya eragaas awgiis wax loo caayo ma noqdaan walaa macnaaha macnaha ay bidcadu leedaha lafdigu leeyahan uma noqdaan oo wax la bilawday ah wa inamaa yudamu min albidcati bidcada waxaa la caayaa maa khilaafa sunnata wadadii nabiga wixii khilaafa wax wadadii nabiga khilaafa haddaa soo darisiday caay yeelanaya wa yudamu min alxadasi waxa la soo darisiya waxaa la caayayaa maa dacaa ilaa dalaalatin wixii baadi uu yeedha maa laysa minhu diinta islaamka waxaan kamid ahay markaa soo darisiido oo soo bidcaydo o soo ixdaasidaa lacaaya amaa wax minhu kamid ah oo waa hore aan lagu dhaqmi jirin haddii mar dhaca lasoo darisiiyo waa fiican tahay taas iyada xadiiska saxiix muslim iyo bukhaariyaaba tusinay marka dadka bidcada oo hadda arrimahan wadwaraaya waa dadaan macnihiiba aan maaragtay aan fahmin weyni marka imaamka ibnu lubbi la yidhaah ayaa isagoo radinaya hadda ka hor isagoo radinaya imaamkaasu dadka ducada salaada dabadeeda in la ducaysto inkiroo bidcadaa ayuu maaragtay yani maaragtay wuxuu yidhi dadkaasu waxa ay cuskanayaan waxaa ugu badan inay maaragtay ay dhaheen lama samay jirin waxaasoo kale ay dhaheen kuwaana la samay jirayo asxaabada iyo salafki salaada dabadeed waa ducaysan jireen lama ducaysan jirin lama samay jirin taasi wax qalad ahoo beenay bal kitaabka tuxfatulaxwadiga mujalladka labaad waxa uu soo guurinayo iyo ducadaas sida ay u jirto bal maarata fiirta wey hadda qoladan bidcada wahaabiyada ah ayaa salaada dabadeed in la ducaysto diiday laakiin intaasoo daliil oo qur'aan iyo xadiid intaba leh oo tusinaydaa jirta salaada dabadeed in la ducaysto weliba dadka kahanayo ducada iyo aamiinta laga daba aamiinsado kahanayaayo oo muslimiinta arrintaas ku nacaysanayaaye inay kuwa yahuuddaa yihiin baa nabigu xadiis uu ku sheegay oo maa xasadat kumul yahuudu maa xasadat maca ducaa wa ta'miin yahuudu ducaysiga iyo aamiin laga daba yiraa say isugu xasaday waxay isugu xasadaa ma jirto waa necab yihiin yahuudu qof ducaystay oo qof aamiin ka daba lama tusi kara waa necab yihiin marka wahaabiyadu halkaas yahuudda uga dayanayaan oo qof ducaystay iyo qof aamiin ka dabale lamaba tusi karaba laakiin waa shay diinta islaam ku sugnaadayo ka yeeli mayno baadilkaas ay kolka ixtifaalka mawlidka nabigu waa loo ixtifaalo oo mustawa rasmiya oo heer dawliya ah loo ixtifaalo taa maaragtay ayaa halkaa maarata aan uga hadlayna waktigoo bilowday ixtifaalka iyo ihtimaamka nabiga dhalashadiisa loo ixtifaalo fardiyaal ku ku dhaqaaqay oo dad gaar ahaan fardi fardi ugu dhaqaaqay hor bay u horey jirto waa horay dhacdo waktigii salafka waa ay dhacday xataa nabigaaba ugu horreeyeyda amaa mustawa rasmiya oo dawlad dhani ay maaragtay wadaagsanaydo oo ay ku guubaabinaydo qarnigii toddobaad ayuu dhaco weeye sanadii lix boqol iyo afartii ayaana arrintaasu dhacday weeye waktigaasna muslimiinta waxaa khaliifo u ahayo amiiruulmu'miniin ahay khaliifadii cabaasiga ayo axmed ibnu yuusuf ibnu moxamed ibnu axmed waxaana khaliifadaas axmeda lagu naanaystaa annaas bidiin illaahi aabbihiina waxaa lagu naanaystaa almusallii'u biamrillaahi ayaa lagu naanaysi jira weeye marka الملك المظفر ملك ملك المظفر ليرا أول من احتفل بالمولد احتفالا رسميا وقت نكاس مدح دا هجوغي نن أمارة مدح مدى مال يرو دنيا الإسلام كميدا دحيرا مدح كأهاي أيا نكي احتفال وين رسمي ودولي يدغي ودور يوين ملك المظفر أيا وحال لو أركا oo ahay abu saciid kof bari ninka la oran jiray binu zayn الdiin cali caliy bnu takiin waxaa loo arkaa awala man awala malikin mid madaxa nin ugu horreeyey oo aqaama oogay ixtifaalan rasmiyan ixtifaal rasmiya calaa mustawa dawlati dawle ah fii iqliimihi meel yaroo gobola xukumi jiray alladii kaana yaxkumu oo xukumi jiray iyaguna ka oga wey wa kaana daalika caam arrintaasna waxay ahayd lix boqol iyo afartii faman huwa abu saciid kookbari ninkaa abu saciid kookbari la yidhaah haadaa oo kani muxuu yahay ninkaasi أما اسمه مجا إيسى فهو أحمد علي أحمد بن علي بن طبقتكين وي وأما إقليم كجهادة إيا ماشا أخبر بعد فتركمان بيئها وقد لقبه أهل أهل كيسا أغنى نايسي كوخبري أي كنا نايسي وأنا لفي تركماني وتركمان ولد اللي أقوها بلان اللغة العربية أنا وحال لغيرا الذئب الأزرق يريد عقارا أبيه زين الدين علي بن طبقتكين من ملك هو مدحه وهاي على إقليم أربل إقليم أربل اللي يرأيه مدح كأهاجري ومن بلاد الموصل دولك موصل كمدة في العراق نقوية وقد ولاه عليها جهاد أرب اللي يراوح مدح أغدقي نور الدين محمود نك نور الدين محمود اللي يراه حروب السليبية نمانك كدقاء القلي أيو ما هايوي خليفة عماد الدين الزنكي عماد الدين الزنكي خليفة أيو هايوي نور الدين من الدين زنكي يا يا عماد الدين زنكي لبدا نمبر مدرسة الصوفية مدرسة الشيخ عبد القادر الجيلاني هي مدرسة إمام الغزالي لما مدرسة الصوفية هاي أي كس أي كسر بربارين حروب السليبية لمن كي قال ما تبى شيء أي ما هايين وي صلاح الدين أيوب سوى هذا تنبوه ما يستري لكن هكذا دقال كبلاو جيس هاي بي هايين قال بقوق عليه سيد الدين وعود انتي عمري وبقر سنة قد بي أسوغ وشرة ومن كتغي وعلى فربضان ومنطقة موصل أو كسمية جهاد موصل إيران أما ويل كيس أحمد أه وحوي فقد انت حقا وقدر سمي بخدمة الملك ناصر سلاح الدين الأيوبي ملك ناصر الأورنجي سلاح الدين الأيوبي أي هو أديب جري هو جد فيه سلاح الدين سلاح الدين هري بدلا شجاعا من جيسي إنو يهي وفارسا مقداما من دقاليها إنو يهي وقد ثبت وحانسنا بإجماع المؤرخين culimada taariikhda oo ku kulmay macrakada dhacdada dagaalka meesha goobta oo ka dhaco xidiin la yidhaah oo nimanka saliibiyuunta kiristaanka lagu jeriyey waktigaas jab weliba foolxun lagu jiriyey ciidamada muslimiinta waxaa hogaaminayey axmed ibnu caligaasaa hogaaminayey kaasoo waagi damba loo aqoonsada melikulmudafar turkmaankuna waxay ku naanaysteen dhacdadii xidiin markuu dagaal ka qayb galay bari ayay ku naanaysteen weeye oo luqada carabiga lagu yidhaha adibulazr yeyda cagaaran inuu gaalada aad u maaragtay baas iyo dhibaato ugu geystay iyo dhib ugu geystay ayaa naanaystaas ugu bixiyey markuu ahaaday bahalka yeydaayo makriga iyo cinaad mid maaragtay waxaa weeye ku macruufa ayaa melikulmudafar ninka la yidhaah naanaystaas ayaa maaragtay waxaa weeye lagu idla lagu racaaday waayo waddada uu gaalada kiristaanka eh, ku jebiyey dagaalkii xidiin kiristaanka lagula galay uu ku maaragtay ku ku jebiyey qarnigii toddobaad dagaalkaas oo dhacay oo muslimiinta gaalada ka dhex dhacay ayaa ninkaasi ahmo fara badan inuu lahaay iyo maaragtay tasaruf wanaagsan oo dagaalyahanimo oo gaalada la ku sameeyey ah ayaa maaragtay halkaa ka muuqan jiray waxaa dhacday koox oo gaalada kiristaanka ah ciidamadooda ah ayaa soo weeraray ciidamada salaaxudiin ayuubi xagga midigtooda ciidamada midigta xigay ayay soo weerareen berigaasoo ciidamada shan qaybood loo qaybi jiray kuwa midigta xigay kuwa bidcida kuwa qalbiga kuwa gadaale kuwa ee muqadamo la yidhaha horjoog ah loo qaybi jiray markay soo weerareen salaaxudiin weerarkaas culusow ka baqay waxaana agtiisa joogay oo tiirarka dagaalka ka mid ahay xarbiga ninkan meliga axmed binu cali la yidhaha koofbari markaas ayaa wuxuu eegay goobta dagaalka xidiin ayaa ninkaasu eegay markaasu wuxuu helay goobtaas dagaalku caws badan oo engegan inuu ku hareeraysan yahay ee weliba dabayshuna xagga kiristaanka xaggiisa inay u socoto arrintaas markuu arkay ayuu ciidamadii amar siiyo gadaal baxa yidhi meesha cawskay ka dhaqaaqeen cawski ayuu gubay markaasaa cawski inta qiiq iyo maaragtay holac isku daray ayuu wejiga ka gubay nimankii kiristaanka ahaay fardahoodina maaragtay ka carareen marka waxaa weeye arrintaas makriga dagaalkaa markuu fuliyey ayay koofbari ay ku naanayseen weeye marka maalintaasna maalin dabayla ayay maarata ahayd weeye marka gaaladaa wejiyada kugatay maarata waxaa weeye ciidamadiina maaragtay oon ayaa ka dilay waana ay maarata waxaa weeye ay jabeen arrintaas awgeed markaasaa dhib weyn ku dhacay weeye marka ninkaasu ninka sidaasa oo weyn oo mujaahidka weyn ah ayuu ahay ninkaan arrintan mawliidka sidaa maarata u sameeye weye weliba waxaa weeye ninkaasi xalaqaadka digriga suufiyada ayuu ninkaan ka geli jiray madaxda ahi habeen duhurkiisa wax uga bilaabay ayaa waxaa dhacday ilaa salaada subaxnay ugu dhalatay salaadaha udhexeeyana waa la dukanayay marka waxaa weye marka salaad la dukadaba digriga waa lagu noqonayay iyadoo ninka madaxda oo ku jiro markaasaa waxaa weeye maarata waaga loogu beriyay inta duhurkii la bilaabay marka ninka sidaa u digrinaya oo qiimaha badan leh ayuu ahaa jiray weye bal hadda ninkaa eeg dagaalyahankii goobtii xidiin kiristaanka ku jebiyey baytulmaqdis ninkii furay geesigii salaaxudiin ilayuubi xugka meesha la yidhaha ku qaabilay saliibiyada kiristaankii wakhtigaas oo gaweynaay ninka jebiyey caaqilka caalimka ee caadilka ah ee haddana ah yarqasu maca suufiyati suufiyada micigeeda la tamaayulaya oo maata la digrinayay farax iyo jacayl awgiis nabigeenna sala allahu calayh wasalam uu jecel yahay ixtifaalka mawliidka rasuulkana arrintaa maarata ku sameeye weeye bal arrintaa ayadaa eeg weliba ninka la yidhaaho maarata kafiir ayaa kutubkiisa ku ammaanaya xoolaha uu ku bixiyey kirada ay qabeen inta saxanow isugu keenay iyo inta xoolo bireeyey iyo maarata waxa uu sameeyey xoolo aan dadkeena hadda wax isu keeni kara aan la arag ayaa ninkaasi mawliidkan ku sameeyey ibnu kafiirna aad ayuu u ammaana wey haddana bal ninkaas eeg ninka ardi meesha la yidhaha ninkii madaxda ka ahaay xididka naasirudiin salaaxudiin ayuubi ahaay ayaa maaragtay mujaahid ki weynaayay haddana maarata xididka la ahay waxaa weeye meesha cuka la yidhaha haddana tegey bal dhacdada kale u sameeye eeg ninka ciid kale oo salaaxudiin ayuubi ayuu siyaasay waxaana markaas la socday haweenta oo salaaxudiin ayuubi la dhalato asagu uu qabay bal ninkaa eeg khamiis yar oo shan dirhamoo lacaga aan gaarayn ayuu xiraay markaasaa mujaahidkaas weyn ee suufigana ahay mawlidka nabigana dhigay markaasaa sawjadiisii ay maaragtay la dagaalantay meligaasna maaragtay waxaa weeye ayaa la dagaalantay weeye oo meligna dhalay nin madaxu dhalay madaxu salaaxudiin ayuubiyana la dhalatay nin madaxuuna qo oo ninkaan isagaao maarata suufiga oo cajab tale ah marka waxay tihi maro oo midaan ka qurxon maxaad u duuba weydo ka qiimo badan markaasuu yidhi wartana waan duumanayaa shanta ka maaragtay shanta dham joogta markay ugu baahan tahay inta baaqigaana maarata waan sadaqaynayaao masaakiinta iyo ayaan ku sadaqaynaa weyy albidaaya wanihaaya ka fiiri mujalladka saddexaad bogga boqol toddoba iyo soddon halkaa ka fiiri weeye ninka meligaaho wanaagsan wuxuu dhintay lix boqol iyo soddonka ayuu dhintay mashadka calawigaa kuufa ku yaalla ayaa ninkaa lagu aasay weeye marka
ixtifaalka mawlidka rasuulka sala allahu calayhi wasalama lix boqol iyo afartii ayaa la bilaabay reer dawliya isagoo ah almeliku almudafar oo ninkaa aynu ka soo sheekeynay qiimaha qiimaha badan le ah ayaana bilaabay ninka caaqilka ah oo sunnigaa ah ayaa maarata bilaabay wey dad ayaa hadda waxay odhanayaan ixtifaalka mawliidka rasuulka
waxaa bilaabay nimanka la yidhaah faadumiyiinta oo dhulkaa masar iyo meelaha mar xukumi jiray ayaa maaragta bilaabay haddaba arrintaas iyada ahi arrin oo cad ma ay ahaa sababtuna waxaa weeye faadumiyiinta ilaa waxay ahaayeen qof iyo toban nin oo madaxa oo iyaga ah ayaa isaga daba maray meeshaas masar ninkii koowaad ugu horreeyana madaxnimada wuxuu qabtay saddex boqol shan iyo lixdankii sano ee taariikhda hijreeda iyadoo ah kii ugu dambeeyeyna shan boqol toddobo iyo lixdan sano ayuu maaragtay markay taariikhdu ahayd ayaa madaxnimadii maaragtay uu ka dhacay oo laga dilay marka dawladdoodu waktigaasay bilaabay waktigaasina wuu dambeeyey muddo laba qarni iyo lix sanadooda ayayna meesha xukumayeen saddex iyo tobankaanimo madaxda koob iyo tobankaanimo madaxda ahi marka marka mawliidka ninka caaqilka ahoo sunniga ah uu bilaabay ee madaxda ahaay ee aada u wanaagga badan lihi aad iyo aad ayay uga dambayday waktigii faaluuniyiintu lix boqol iyo afartii ayay maaragtay ay aheed marka nimanka faadumiyiintaahu heer dawlo mawliid ah inay bilaabeen wax caddaynaya oo taariikhu ma ay jiraan oo ninkaas ayaa culimada taarikhda inuu ninkii bilaabay ugu horreeyey ah ay maaragtay ay sheegeen wey heerka oo ah heer shacbi mawliidka loo dhigana ayagu ma aanay bilaabin oo waa bilaabeen oran kari maayo oo waxaa nin bilaabay ugu horreeyey heerkaas imaamkii weynaaye ee alimaamulkarsi la odhan jiray ee imaamka suufigaa ahaay ee caabidka ahaay ee soomkay qulidda badnaay ee qadarka weynaay sharafta badnaay ee madhabka xanafiyada hogaamintiisu ninka ay ku intooday oo ku dhammaatay ahaay ayaa maaragtay ictibankiisa ahaay ayaa maaragtay heerka shacab ahaanta ah ixtifaalka mawliidka u bilaabay oo aad iyo aad u dhigi jiray marka wax caddaynaya in faadimiyidu mawliid bilaabeen lama arko iyagoon iyagu jirin ayaa macruufalkarka uu horta bilaabay midkaan heer dawle ahna ma aanay dhigin oo almelik almudafar ah iyagoo iyagu aakhirada jiroo dhintay bilaabay marka midkii heer shacbi ahayna bilaabiis isaga waa ka iyaga waa ka wariyay macrufarkarta baa bilaabay heer oo dawliga mawliidkii lagu dhigayna almelik almudafaraa bilaabo iyagoo iyagu dhintoon nooleyn ba ka joogin ayaa maaragtay aa la bilaabay maaragtay aa la bilaabay kaas marka labada dhigidooda labadaas qayboodaba wax ku ula oy ku lahaayeen ma uu jiro weeye marka arrinku sidaa ayay maaragtay ay ahayd marka culimadii ahlu sunnaha ayaa bilaawgii hore heer shacbi loo bilaabay iyo bilaawgii dambe heer dawliya loo bilaabay culimada ahlu sunnaha wanaagsan aqyadu wanaagsan tahay ayaa maaragta bilaabay weeye marka bilaawgaa shayga khayrka isu keenidiisa la bilaabana waa shay wanaagoo xadiiskiibayna ku taagantaa ahay ninkii jideeya sunnaha xasanaha wanaagsan oo wax wanaagsan jideeya isagu wuxuu leeyahay ajirkeeda camalfalka oo camal fale iyo ruuxa ku camal fale darmi ajirka uu maaragtay ajirkiisa ayay maaragtay leeyahay ajir baa laga siinaya saa camalfalkiisa ajir buu ku heli gadaashii ruuxa ku camal falena ajir ayuu maaragtay ku helayaa wey marka halkaa waxaa noogu dhammaatay in mawliidkan qiimaha badan la dhigidiisa bilowga yacni maaragtay hore la bilaabana culamaa ahlu sunna iska laheed oo heer shacbi loo bilaabay heer dawlo oo loo dhigayna in culimada ahlu sunna maaragtay iska laheed oo dad sunniyu lahaayeen oy dhigeen oy khayrkaas u dadaaleen ayaa maaragtay arrinku ay maaragtay lagu dhammaata halkan halkan waxaan xoraya aan ka tilmaamaynaa hadalka aan kusoo dhammaystiraynaa culimada waaweyn ee kutub ka qoray mawliidka ama inuu sunno yahay ee shareecada islaamku jideeyey iftoobay ayaan maaragtay halkan aan kusoo dhammaystiraynaa waxaa jirta dad oo aan cilmi lahayn ama dadana qalloocan leh oo aan maaragtay aan xaqa aan qabin ayaa maaragtay marar fara badan yacni maaragtay durid iyo dacni mawlidka la soo qaabilaya marka dadka dhigi jiray oo ama kutub ka qoray ama iftoobay amaba dhigay qiimaha ay ahaayeen iyo heerkay ahaayeen ayaan waqadaada aan ka taabanaynaa afarta madhabood culimmadeedaba maaragta waan taabanaynaa marka ugu horeyda waxaan ka soo qaadanaynaa culimmada maalikiyada ee dhigay ee mawliidkan suqurku leh ayaan maaragta soo qaadanaynaa maalikiyada imaamka weyn abulkhadaab cumar ibnulxasan la yidhaah ee ibnu dixya la odhan jiray ayaa wuxuu leeyahaa mawliidka laba kitaaboo waaweyn buu ku leeyahay mid waxaa lagu magacaabaa waa kitaab mawlidiha astiraaj lmuniir fii mawlid lbashiir baa magaciisa la yidhaah bashiiri nadiif dheh fii mawlid lbashir fii mawlid lbashiiri nadiif ka labaadna waxaa lagu magacaabaa kitaabka mawlidka oo labaad التنوير في مولد السراج المنير ayaa lagu magacaabaa weeye sheekha labaad ee asna maalikiyadaha dhegay mawliidka alqaadi axmed ibni muxamedin alcasafi ayaa la yihaa weeye qaadligaas isaga ahi qaadliga abubakr ibnu alcarabi alfaqiihu almaaliki ee ninka shahiirka oo caanka oo la yaqaan ah ayuu maarata ardadiisa uu ka mid ahaa kitaab mawliidahu alifay oo uu ku magacaabay addurru almunadam bimawlidi nabiyi alacdam uu ku magacaabay weeye intuuna dhammaystirna ayuu dhintay weelkiisa oo alqaadiye moxamed ibni axmed ilakhami la yidhaah ayaana dhammaystiray sheekha kale ee ibnu cibaada alqaduuri la yidhaah ee ka mida mashaayikhda asheekh daruuq ayaa maaragtay isaguna maaragtay fadwo ayuu iftooday in maaragtay ixtifaalka mawliidku shay sunnaaho mashruuca u yahay ayuu iftooday rasaa'ishiisa kubradaa ayuuna ku iftooday weeye sheekha kale ee abi moxamed cabdilwaaxid ibni axmed la yihaa ee ibnu caashi ku mashhuurka ah almurshid almaciin kutub kutubka la yihaa kale dadka saalixiinta ugu waaweyna ka mid ahay ayaa asna ka mid ah sheekha la yihaha maxamed albinaani ayaa asna xaashiyadiisa mawliidka ku ammaanay cala zurqaani kitaabka zurqaaniga famaarta xaashiyadiisa oo sharxa zurqaani uu maartay xaashiyeeyey sheekha kaloo addardiir la yihaah fii sharxi alkabiir ayuu isaguna yacni maaragtay mawliidka inuu shay sunnahoo fiican uu yahay ayuu ku iftooday weeye asheekhu dasuuqi ayaa isaguna iftooday mawliidku shay wanaagsan inuu yahay xaashiyadiisa cala sharci kabiir sheekha weyn ee maaragtay asna la yidhaha asheekhu sabi ayaa xaashiyadiisa cala sharci sabiil uu sharxay mawliidka sunanimadiisa iyo shay wanaagsan inuu yahay ku iftooday oo ku jawaabay dadka u sheegay sheekha kaloo la yidhaha maxamed culex ayaa sharciisa calaa mukhtasari khaliil uu sharxay ayuu isaguna uu ku iftooday weeye intaasu waxaa weeye culimada waaweyn ee maaragtay maalikiyada ayay maaragtay ka mid ah ee mawliidka iftoortay inuu shay shareecada islaamku maaragtay jireeday uu yahay ayay ka mid yihiin weeye waxaa kaloo ka mid ah fadiilatu asheekh axmed cabdilcasiis almubaarak ayaa ka mid oo ra-iisul qadaa-i sharciya ah dowladda imaaraat dowlatu alimaaraat alcarabiyat almutaxida maaragta ka ahay weeye culimada maalikiyada kuwa ugu mas-uulsan ayuu maaragtay isaguna maaragtay ka mid yahay weeye isaguna yacni maaragtay wuu ka hadlay majallada manaar islaam la yidhaha cadadka lixaad sanadii lixaad taariikhda jamaadul aakhir kun saddex boqol iyo kowdii hijiriyada ayuu maaragtay isaguna uu ka hadlay sheekh awel ee maaragtay maalikiyada ah marka sidaas ayaa maaragtay culimadii islaamku ay uga hadleen weeye culimada waaweyn ee ixtifaalka maaragtay mawliidka sunanimadiisa iyo wanaagiisa ka hadlay waxaa maaragtay wanaagiisa ka hadla waxaa ka mid ah الشيخ علوي المالكي أيا كمدة هي الشيخ محمد الحسن المالكي أيا كمدة هي العلامة الشيخ محمد الظاهر بن عاشور وعلماء هذا الزرن كان جوته هو الدنب صدح راس دنببا يا شيخ كوفيلا وعلماء الزرن كان جوته مالكية ده وكل جبه يعني ما موليدك قيمه إذا يسلو جهي إفتورين lama soo koobi kara intaas culimo waaweyna ee maalikiye ah madhabka maalikiyada oo waynugu filan yihiin oo mawliidka qiimaha uu leeyahay maarata caddeeyey kuwa kale oo maarata waxaa weye culimada shaafiyada ka mid a oo mawliidka inuu shay sunnaha yahay ixtifaalkiisu yacni iftoolo shareecada islaamka ay jireeyey ayaan maaragtay iyaguna waa sheegaynaa waxaa weeye cadad kabiira oo fara badan baa maaragta jira waxaana misaal-aan uga soo qaadanaynaa imaamka sheekh ah oo weyna abuxaama la yidhaah oo imaamu nawowi imaamka la yidhaha sheekha usii ahaay ayaa sheegay oo maaragtay wuxuu yidhi waxyaalaha la bilaabay zamankeenna waxaa ugu wanaag badan buu yidhi maalinta waafaqsan maalinta rasuulka la dhalay waxyaalaha dadku ay sameeyaan labaya tobanka mawliid oo sadaqooyinka iyo macruufka iyo quruxda iyo dharka qurxoon la qaadaha iyo suruurka iyo waxa la muujinayo wanaaga ku sugan oo ixsaanfalka ah haddii maaragtay iyada uu jiro oo fuqarada loo ixsaanfalayo haddana nabiga jacaylkiisa ay arrintaas ogeysiine waxaa ka mid ah imaamu yaxya binu sharafunawowi وارتي أيا كمدة رجع موليد أدو أما عليك رسولك احتفالك موليد احتفالك رسولك موليد رسولك كيسة احتفالك موليد رسولك ذكر أدو أما عليك وحول كمدة هاي لما يقولون موليد ذكر موليد صح على الرئيس من كمدة هاي وحكمل إمام كوين التقييدين حاصل بحر حاصل كلوة يا أثناء تقييدين علي بن عبد القاسم السبكي أيا كمدة هاي waxaa kaloo ka mid ah imaamka alqaadi cabdilwahaab ibni cali asubki dabaqaadka shaafiiya sheekh iskala hayiwe waa shaaficiyi waxaa ka mid ah imaamka weyne xaafidka cumaadudiin abulsida ismaaciil ibnu kasiir saaxibu tafsiiri mashhuur wa saaxibu bidaaya wanihaaya bidaaya wanihaaya tafsiir kaba leh ayaa ka mid ah wey weliba sida ugu rumaysan yahay in ixtifaalka mawliidka ku qiimo badan yahay mawliid muskiila oo uu kasoo maarata kasoo faa'iidaystay mawliidka ibnu bixiya ayaa ibnu kasiir weliba oo qoray weeye موليد ابن كثيرنا وحاول ابن نظم كدر وشيء ابن بدر العلامة الشيخ محمد بن سالم العلوي الحسيني أيام ما كان نظم سبب ابن بدلوي وحاكم الإمام رسول محمد بن أبي بكر حافظ ابن ناصر الدمشقي اللي جاء أيام كبير علماء الشافعية وما كان موليد يعني ما كان مخلوق إنه يشرح شرع الإسلام في الجبلية فصادق هو هو وين كمدي هي فوق هذا الشافعية المدري أيوه كمدي هي wuxuuna ahaa dadkii maaragtay mashruuc inuu yahay ixtibaalka mawlidka rasuulku ayuu maaragta ka mid ahay labay wuxuuna mawlidka nabiga jeclaanta iyo ixtifaalkaasi u gaarsiiyey saddex kutub inuu ka samayso mawlidyaal ah oo ustaad xaaji khaliifa kitaab kashkuduruun layidhaha uu ku sheegay oo kutubta asmaadeeda iyo furuunta asmaadeeda uu ku lagu sheego kala koobaad waxaa la yidhaha jaamicu aathaar fi mawlidi nabiyi mukhtaar saddex mujallad ayuu leeyahay kalabaadna mawlidka labaad waxaa la yidhaha allafdu raa'ic في مولد خير الخلائق بقى اللي يراه كصدحنا مولد السادي في مولدها دي أيها اللي يراه مركز تبدأ أحداث ما تمولي يا شيخ أصدق ورهاس أو إيمان أو تبيكين مولد رسولك أو لها إمام تزويني إمام تصلى عبد الرحيم بن حسين الحافظ العراقي علماء المحدثين تعطوا حفاظ الإسلام تعطوا أمس سنة وعن سنة قرن جيت بيلان مسألة هاي ayaa maaragtay weliba xaafid ibn abdul casalaana xaafidka weyn ee sheekii si ah ayaa maaragtay mawlidka aad yani u ogolaay wuxuuna maaragtay ka waray maalmooyinka sunnimadiisa masuucnimadiisa u qoray kutubooda ka alifo oo ku magacaabay almawlid alhani fi mawlid nabawi ayaa xaafidkaas ku magacaabay weeye imaamka alxaafid ibnu xajar alcasalaani ayaa isaguna maaragtay ka hadlay oo fatbaari iska leh wuxuu arki jiray mawliidka musdafaha ixtifaalka loo ixtifaalayo inuu shay shareecada islaamku jirayna uu yahay ayuu arki jiray weeye waxauna adilo saxiixa ah ayuu u soo arooriyey inuu adilo saxiixa soo arooriyey soo arooriyana xaafidka weyn jalaaludiin suudiya kitaabkiisa alxaawi lilfataawi ku sheegay weeye sheekha sakaawi ayaa maaragtay sida uu ka soo guushay alcalaamatu mulla ali qaari almuxadis alxanafi ayaa isna wuxuu maaragtay ku sheegay كتابه المولد الروي مركز تقاوي عميري شيخ مشايخ الإسلام شيخ أم شيخ الإسلام شيخ نكأوة خاتمة الأئمة خاتمة الأئمة فئة أئمة قد خاتمة العلامة أبو الفضل ابن حجر الأستاذ ابن حجر الأستاذ المعتبر أستاذ لطيف ابن حجر العسلاني أستاذ الحديث في دار الدنيا دار الدنيا شيخ حديث إنه كي يلقوا مقعاري أيها كسر تقنيجيين اللهم عليك فعلك موليدك أصل صابر أي كسو بربعي كدليلي oo u eelanayo in la cuskado mid kastoo maaragtay sayid oo u eelanayo asalkaas saabirkaana waa wixii saxiixaynka ku sugnaay oo nabigu sala allahu calayhi wasalama madiine inuu galay ah ee markaa uu helay yahuud oo sumamaya yooma cashuura uu yidhi maaragta ay dhaheen markuu weydiiyey sababta u soomaynaa waa yoon firqoon alla halaaganay muuse badbaadshay waa soomaynaa annagoo alla kusuginayna ee nabigu yidhi annagaa muuse iskaga xaq leh wuuna soomay dadkana wuu amray weeye ibnu xajar casalaana xadiidkaasoo ka faalna wuxuu yidhi waxaa laga faa'iidaysanayaa shukriga in la sameeyo alla daraaddii loo sameeyo waxyaalihii maaragta alla uu ku managaysto maalin gaara oo nicmad uu alla ma dadka siiyo ama nuscaan uu kor yeelay ah arrintaasna waxaa la soo celinayaa maalintaas maalinta u nadiira sano kasta ayaa la soo celinaya weyy marka acmaasha wanaagsan sanad in lala dayo karo oo maaragta wakti tilmaameed iyo meelo bartilmaameeda lala dayo karo ayaaba weliba xadiidkaa laga qaadanaya hadalkaa shaykhulislaam xaggiisa ka yimid ibnu xajar casalaani waa iska cad yahay inuu maliidka jidayntiisa maaragtay ixtifaalka shuux inuu yahay arrintaas inuu qiimaysan yahay ayuu maaragtay uu ku cad yahay weeye marka imaamka weyn oo sakhaawi ayaa isaguna sidaas oo kale isaguna maaragtay ee kolka inta tobnaad waxaa macluumahoo la og yahay mawliidka jumladiisa duuduub ahaantiisaba kolkaan eegno waxaa ku jirta kulan oo dikri lagu kulmay iyo tadkiiri waanin iyo sadaqa bixin iyo ammaan nabiga iyo weynayn nabiga sharfid nabiga salaad nabiga lagu saliyo salaam la salaamo aalkiisa daahirkaa oo dayibiintaa nadiifkaa lagu saliyo la salaamo saxaabadiisa sharafta leh lagu saliyo la salaamo farxid iyo maaragtay kala badbadasho rasuulka sal allau alay wasalama dhalashadiisa lagu farxo ayaa ku sugan weeye arrimahaasoo dhan mid walbaba haddaan eegno gooninimadiisa aan u eegno waxaan helaynaa shay shareecadu gaarkiisa u ammaantay inuu yahay ayna ku doofiday axaadiis saxiixa iyo aayaad muxkama ee macnaheedu ay cad yihiin waxaana la garanayaa dadka muslimiinta ah shay ma aynan samaynin markay ixtifaalka sameeyeen ilaa uun arrimahaas qiimaha badan leh inay isu dumeena isku dareen oo yoom waaxida ay sameeyeen ama toban maalmood oo dhowr maalmo tobaneeya ay sameeyaan ama maaragtay shan maalmood ay sameeyaan ay ixtifaale sameeyaan maalmo uun ka mid a maalmaha ilaahay inay maaragtay isu keeneen arrimahaas mooye wax kaloo ay sameeyeen lama arko weeyaan ayagoo masiran waafaqsan maaragtay waxaa weeye dhalashada nabiga la derajaynayo oo maaragta loo ixtifaalayo sidan waafaqsan inay saas yeeleen mooyaane wax kaloy sameeyeen lama arko weeye marka ruux diin leh oo iimaan leh ee arrimaha wanaaggaah qiimaha leh sharafta leh haddii keligood midba meel gaara lagu sameeyo waa bannaan yahay laakiin haddii shaygii ilaahay jideeyo oo nabigu jideeyo haddii laysu keeno hal mar la sameeyo xumaaha ruux diin lahoo yidhi weli adduunka laguma arag weeye marka ruux hadda aan diin lahayna kaasi warkiisa wax la milicsado ma leh arrinta koob iyo tobnaad ee qalbiga sugidiisa oo iimaanka nuurkiisa lagu sugo lagu sugo caqliga oo la xoojiyo oo iftiinka qur-aanka lagu xoojiyo suluuga iyo ku camalfalidda oo la toosiyo sunnada sayidkeena nebi moxameda rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam lagu camal falayo waa arrin laazima waana camal la mashhuur ah oo ilaahay maarata u aqbalayo weeye mawaaqifta wanaagsan oo xaqa ah ee dadka geesiyaalka islaamka ah ay istaageen iyo arrimaha wanaagsana sharaf kale ee saalixiinta ay ku sifoodeen iyo cilmiga yacni maaragta waxaa weeye dadka rabbaaniyuunta ah oo diinta ilaahay ku dhaqmayaahi ay maaragta ku sifoodeen iyo laasimidda wanaagsana qiimaha leh ee yacni maaragtay manhajka toosan waddada toosan la laasimo ee muslimiintu ay ka raadli yihiin waxyaalahaasoo dhanba maarata waxaa weeye saamayn bay leeyihiinoo waxay saameeyaan in qalbigaadu uu sugnaado waxayna maaragtay dawr la ciyaarayo weeye oo dawr lagu dhaqaaqayo o la camal falayo weeye oo xagga hanuunka loo sacyinayo oo maarata waxaa weeye loo dhaqaaqayo weeye ilaahay subxaanahu watacaalana ambiyada iyo mursaliinta iyo dadka awliyada ah qur-aanka ayuu qisooyinkooda ku soo arooriyey in macnahaas oo macaanidaas aan soo sheegnay oo waxyaalaha wanaagga aan soo sheegnay nufuusta bani aadamka in maaragta lagu tallaalo oo lagu daydo nabiyaalka iyo rususha iyo awliyada si loogu daydo waddadooda loogu daydo weeye oo muslimiinta iyagu daydaan ilaahayna waa ka qur-aanku odhanaya wa kullan naqusu calayka min ambaa'i rusuli maa nusabitu bihi fu'aadak waxaan dhammaan kaa korkaada kusoonaynaa xagga wararka rususha maa nusabitu bihi fu'aadaka waxaan qalbigaada ku sugayna weeye marka qisasta aayaddan waxay marka noo muujineen ambiyada qisastooda iyo xuskooda oo qur-aanka in markastaba lagu soo celcelinayo de qur-aankana waad aragtay oo meel walba ayaa maarata lagu akrinayaa weeye yani maarata meel luuqa un ha lagu akriyo waxdahayaahe ma ay jiraan weeye kaligaad iska arisane ummad badan baa isugu imaane kulli maa ummaddaa lagu wacdinaya ummaddaa lagu waaninaya meel baa layskugu imaanaya waxaasoo dhan waxaa weeye qur-aankana wuxuu sheegayaa ambiyadii iyo saalixiinta xuskoodii ayuu ka sheekaynayaa weeye marka taa ayadaa ee qisooyinkaasi waxay leeyihiin sharaf gaara ay maarata ay leeyihiin weeye marka waxayna sugayaan qalbiga rasuulka iyo maaragtay ay maarata ay sugayaan weeyo dadkii ka horeeya mursaliinta ahay iyo sifaadkoodii iyo mawaaqiftay istaageen mawqifyaalkoodii iyo tasarufaadkoodii ayaa maarata waxaa weeye dhacdooyinka dhib kale oo ka hor yimid waxay la qaabili jireen markuu arko ayaa nabiga qalbigiisu ku adkaanayaa weye ku ogaabaya mu'miniintana ayaguna sidaas oo kale ayaa looga baahan yahayo inay maarata akriyaan ayaa laga rabaa wy arrinta laya sanaad waxaa macluumahoo la og yahay ixtifaalka mawliidka nabiga nabawiga ee kariimka ah waxaa ku sugan noolayn xusuusta la xusuusto la xuso dhacdadan weyn ee nabiga dhalashadiisa ah ee dhulkoo dham xataa u ixtifaalay weeye waktigii nabigu maarata u dhashay waxa iftiin dhacayo meelo iftiinay waxa maarata waxaa weeye maarata derbiya daatay waxyaalaha dhacay wax lala yaabay ayay maarata ay noqdeen weeye marka nabiga sidaasoo dhan koonka oo ugu ixtifaalay xuskiisa a maarata loo ixtifaalayaa oo maarata la muujinayaa marka arrintaa iyada ahina waa arrin maarata qiimo weyn maarata leh ayaa maarata arrintaas iyadaa ay noqonaysaa weeye marka waxaana sugnaaday in fara badan ee shareecooyinka islaamka ka mid a shareecada islaamka in fara badan shareecada islaamka in fara badan ka midu inay maarata noo caddaynaydo nooleyn xus dhacdooyin dhacay la xusayo oo rususha qaarkood ka dhacay iyo daan sudahayna saalixiina dhacdooyin ka dhacay masalan haddaan soo qaadano sacyiga oo bayna safa walmarwa si la ordaahay waa cibaado diinteena islaamka hadda ay jireeyey waa rugna arkaanta xajka ka mid a ilaahay subxaanahu wa tacaalana wuxuu ka yeelay min shacaa'ir illaah halkudhegyaalka diinta ilaahay ayuu ka yeelay weye waxyaalaha calaamada u ka yeelay wa rafcu ljanaaxi caman yaduufu bihaa dadka wa rafca janaax janaaxa caman yaduufu bihaa dadka dawaafaana dembiga waa uu ka kor yeelay sida la og yahayna sacyiga isagaa la ordayaaho waxaa weeye waa shaciiro weeye oo cibaado weeye tuciidu dikra maa facaltu sayidatu haajara umu sayidina ismaaciil calayhi الsalaam حين سعد بين هذين الجبلين طلبا للماء وبحثا من يدلها على ماء waxay ahayd arrintaan maartay calaamo oo cibaado oo waxaa weeye la soo celinayo xusid la xusayo haajaro oo ismaaciil nabi ismaaciil dhashay arrin ay sameeyey labada jabalay dhexdooda oroday iyadoo biyo raadinayda marka carruurka oo ka ooma iyaduna ay oontay biyo ruux tusiya iyadoo goobayda jibriil dhawaqiisa maqashay isagoo maarata u naadinaya markaasay aqif in kaana cindaka kawaafin ay tiri istiqaasay ka dalasay ii gargaar haddii agtaada gargaariha ayay ku tiri weeye gargaariddina way u timidoo biyahaasaa maarata meeshii ay ka heshay ay dhawaqa ay ka maqasho soo burqaday weeye meel carruurkeedi yaraayo ismaaciil ahaay oo markaa carruur yar ahaay maaragtay ou jiifay weeye biyihiina zamba ayay noqdeen weeye marka arrintaa shareecada islaamku waxay ka dhigtay arrin weligeedba soo noqnoqota oo sacyiya bayna safa walmarwati in la sacyiyo si loo xasuusto yani maarata arrintii gabadhi waagi hore meeshaas oraday loo xasuusto ayaa maarata waa xus weeyaan arrintaas maarata xus ayaa arrintaas maarata ay tahay marka waxba lama xusi karo dadka odhanaya waxaa weeye baari weeye oo diintan islaamka iyo ujeedooyinka iyo maqaasidda laga leeyaho dhan ayaa maa dadkaas ay baari ka yihiin weeye ama yani waa inay baadinimadu ama waa miday u qasbeen ama waa qaarkood jahliga alahayaba kolka gabadhaasi nabina maahayn rasuulna maahayn taasi nabigay urawday oo nabi ismaaciil baa nabi yahay nebi ibraahimna ilmahaas ayay u dhashay sidaa awgeeda la derajiyey haddana sacyiga aan ka gudubno maqaamu ibraahim bal isagana fiir ilaah xaqa ah ayaa meel lagu dukada in laga yeesho ayuu amray weeye taasna waxaa weeye waxaan helaynaa maqaamkaasi nebi ibraahim ayuu maanta ku saabsanaay weeye oo isagaa loo nisbeeye maqaamu ibraahim baa la yidhaah maqaamkii nebi ibraahimaba loo yaqaanaa weeye ilaahayna wuxuu ka yeelay aayadaha iska cadcad ayuu maarata ka yeelo calaamooyinka ayuu ka yeelo weeye waana maarata dhagax ayuuna yahayo waad og tahay weeye laakiin wuxuu ku sharafoobay oo uu ku weynaaday nebi ibraahima iskudultaaga weeye nebi ibraahim ayaa iskudultaaga weeye marka waxaana waa dhagax iyo qiimama iyo waxyaalahaas midna la odhan maayo waxaa weeyaan waxaad arkaysaa kacbada markii uu dhisaayo nebi ibraahim iyo ismaaciil markay dhisaayeen ayaa maarata wax weeye ay kacbada oo nabi ibraahima isku taagay dhagax ou isku taagay ayaa si loo xasuusto oo loo xuso ayaa maarata waxaa laga yeelay oo nebi ibraahim yani maaragtay loo xasuusto ayaa ummadda muslimiinta waxaa looga yeelay dhagaxaas meel lagu dundukado maqaamka haddana ka gudub ramyiga oo la gento jamaraadka mina ku yaalla iyo hadiyada la bireeyo waxyaalahaasoo dhan oo acmaashaasoo dhan iyo dhacdooyinka calaamooyinka islaamka ah oo dhanba oo islaamku jideeyey waa xawaadid dhacdooyin waayo hor dhacdayo nebi ibraahim gacmihiisa ayay ku dhacday weeye islaamkuna waa yimid si loo xasuusto ayuu maarata soo nooleeyo weeyo suuradeeda ayuu soo nooleeyey muslimiintu ay xasuustaan dhacdadii hore oo ay ku xiraadaan ayaa maaragtay laga rabaa wey marka nabiyaalka iyo maaragtay waxyaalaha saalixiinta iyo kulli iyo ummadda muslimiinta marnaba in la kala gooyo lama ogola marka dadkan hadda bidcada ahu in la kala gooyo la ilaabo ayay rabaanoo waxoo dhan la kala gooyo wey marka dadkeena muslimiinta ah oo nabigeenna jecel inaan arrintaas iyada ah aan maaragta aan yeello maaha ka soo qaad xuquuqta carafo la istaago nebi aadam ayaa xasuustiisii in dhalba lagula soo celcelinayaa wey ilaa isaga ruuxii meeshaa istaagoo alla ugu tararuca ayuu ugu horreeye weeye islaamku marka waa yimaaday meel wakti la xasuusto ayuu ka yeelay oo carafo ruuxaan istaagin xataa xajka ansixi maaya maaragtay shareecada islaamka ay maaragtay ay tiri wey marka waxaa weeyaan sidaas ayaa arrimaha dhacdooyinka ah waaweyn in la xusuustoo la xuso ayaa loo doonayaa wey marka ixtifaalka mawliidka rasuulka ee bidco ah oo sidaan ah oo kadaa ah oo lama ogola dadka odhanayaa waxaa weeye dad juhalo ah oo maaragtay jahli uu helay inay yihiin ama inay yihiin dad qalbigooda nuurka alla ka qaaday mar walbaba waa dad dhunsan laakiin in jahli u geeyo iyo inay dhunsan yihiinoo qalbigooda nuurka alla ka qaaday ayay maaragtay ay noqonaysaa weeye marka qaar hadda waxaa la arka odhanaya asxaabadii ma samayn taabiciintii ma samayn waxaa ma samayn hadday khayr yihiin ayagaa hadduu khayr yahay ayagaa nooga hormari lahay dad odhanaya ayaa la arka weeye mawliidkan adigaydiin asxaabadii ma samayn taabiciintii ma samayn hadduu wax khayra yahay ayagaasaa nooga hormari lahay kuwa leh ayaa hadda la arkay arrintaas ayadaa waxba kama jiraan mawliidka rasuulka sala allahu calayhi wasalam acmaasha lagu qabanayo waxaa ka mid a rasuulkeennoo la ammaano salaad lagu dul salliyo dikriga ilaahay idcaamu dacaam sadaqa la bixiyo ilqaau duruusilwacdi duruus wacdiya oo lamaasha laga rido walifsaad ishanuunin oo la ishanuuniyo tilaawatu shamaa'ili nabigu wuxuu kulmiyo oo la akriyo wa manaaqibihi ammaanyaalkiisa in la akriyo wa cardi siiratihi siiradiisa in lasoo bandhigo waxaas oo dhan nabigu ma sameeyo asxaabadu ma samayn waa beena run maaha nabiga hortiisa waxaasoo dhan hor loogu sameeyey asxaabada rasuulka hortoodaa lagu sameeyey nabigu ma inkirin saxaabaduna ma ouna inkirin shaygii nabigu ou ka aamusaa sharci buu noqonaya asxaabada rasuulku wixii ay maarta aanay inkirin wax inkiri kara oo diin aynu leenahay haddana odhan karaaho ma ay maarata ay jiraan wey marka wax kaloo la sameeye meesha kuma jiraane wixii nabiga iyo saxaabaduba ay ogaayeen ayaa maaragtay wakti waktiyaal un maarata wakhtiyaalka ka mid a ayaa meel laysugu keenay faa'iido badan aana ku jirto waxaa la rabaa ummadda muslimiinta in lagu hanuuniyo shicirka la qaadayo iyo qasaa'idda la qaadayo iyo nabi ammaanka iyo farxadda iyo khayrka la isugu imaanayo iyo nabiga maxabadiisa barakadeeda waxaas oo dhan dad fara badan oo ilmahaya naagu ay ka mid yihiin ayaa ku hanuunaya oo nabiga jacaylkiisu qalbigooda uu ku gelayaa dad fara bacaamaha ku hanuunayo oo iyagu aan maartaan aqoonin dad fara badan oo cilmi lehoo qalbigooda awal adkaadaa ku jilcayo qalbigooda oo ku jilcaya marka khayraadkaas oo dhan ayaa bidcada muslimka u diidan yihiin marka taa aan ka ilaalino haddana haddaad fiirido warkaas isaga ah oo ay sheegeen inaan wax ka jirin waxaa kaloo kusii tusinaya asaxaada dabadeed wixii soo beriyey aan jirin oo baadila lama odhan karayo shaygaan asaxaabada camal falinna inaan shaygaasu mamnuuc yahay ayay u daliil tahay lama odhan karayo waayo oo xaafidkii weynaayo ibnu rajab ayaa kitaabka jaamic ulculuum wuxuu ku yidhi walxikam jaamic ulculuum walxikam la yidhaah markuu xadiiska cirbaad ibnu saariya saxaabigaas uu sharxayay uu yidhi waladii jaaa fiihi can rasuuli lah sal alay wasalam xadiiskan dhexdiisa ka ku yimid oo wakullu bidcatin dalaalatin bidco kasta waa baadi wax la bilowdaa bidco la yidhaha wax kastoo la bilowda waa baadi wuxuu yidhi walmuraadu bilbidcati bidcada waxaa looga jeedaa maa uhdisa wixii lasoo derisiiyo mimaa laa asla lo waxaan asal ku lahayn fi shareecati shareecada ay yadullu calayhi tusina asal tusiya waxaan sharciga ku lahayn lasoo derisiiye wa amaa maa kaana lahu aslun min asharci wixii sharciga asal ku ah ku leh yadullu calayhi tusiya falaysa bibidcatin sharcan sharci bidca kuma aha wain kaana bidcatan luqatan luqada mid la bilowdaba a ku noqdee marka sidaa ayuu yidhi weeye marka sayidkeenna cumar ibnu khadaabana mafhuumkaas isagaa oo laga fahmayo xadiiska ayuu maaragtay waxaa weeye ayuu maaragtay soo cosbooneysiiyey oo asal uu ka dhigay waktiguu asxaabada jamciyey taabiciintana jamciyey salaad taraawiix uu ku jamciyey imaamna uga dhigay sayidkeenna ubay ibni kacab asxaabiga ah hay-ad aan oo aan saxaabada hor aynu u aqoon jirna uu ku bilaabay marka markaasay noqotay fadan faiyo idan bidcatin wax la bilawday noqota wey laakiin wax la bilawday bidca xun ma aha waqad ibtadacaa sayidina cumar ibnu khadaab radia allahu canhu sayidkeenna cumar binu khadaab ayaana arrintaa bilaabay walaakina yaquulu canha wuxuu oranayay nicmat albidcati haadihi yani middan ayaa nicm- bidco kana u nicmo leh ayuu maaragtay yiri weeye macnaha wax la bilaawday salaatu taraawiixdan ayaa u nicmole weeye marka salaada salaad ahaan nabigu wuu u jideeyey laakiin qaabkan uu isugu duway iyo waktigan uu soo cusboonaysiiyey ayaa maaragtay wakti dambe ahay weeye marka eh, sidaa ayaa maarata waxaa weeye eh, sayidkeenna amiirulmuminiin cumar bin khadaab uu yiri weeye marka sayidkeenna cumar bin khadaabu waa ka maarta caqli badan yahay oo ka cilmi badan yahay in wax baadiya oo ammaano weeye marka idan waktigaa isaga agtiisa bidco la bilowdayoo xasanaha oo wanaagsan ayay noqota weeye sababta ay ku noqotana shaygan la bilowtaa ku noqota waxaa weeye shareecada islaamka laga helaya wax tusinaya bal xataa rasuulka ilahi sal alay wasalama wuxuu ka dhigay waxyaalaha abubakar iyo cumar iyo kayrkooda khulafaa uraashidiinu sayidyaalkaas waaweeyi waxa ay bilaabaan sunanulislaam wa- eh, wadooyinka islaamka inay kamid yihiin sunnooyinka islaamka ay kamid yihiin oo aan la caayi karin ayuu maarata uu ka dhiga weeyi Eh, calaykum bisunnatii sunnadaydaa korkiina abuu yidhi oo qaata wa sunnati khulafaa'i raashidiin afada iga dambeeya sunnadeeda qaata khaliifyaalka iga dambeeya arraashidiina hanuunsan almahdiyiin eh, raashidiina raashidiinta ah ee almahdiyiina ee maarata la hanuuniyey min ba- ee min bacdii gadaashayna ahaaday caduu calayha binawaajidi goos dambeedyaalka ku maarata ku qanina weeye kuwa hanuunsanoo la hanuuniyey sunnadoodana qaata weeye marka eh, qur'aanka kariimkaana waxaan ba ka heli karnaa ta'yiida tamasuka qabsasho in la ayido bilbidcati alxasanati bidcada wanaagsan la qabto imaamu dabaraaniga kitaabka awsad beeraa ku weriyey xadiidka umaamat albaahili saxaabiga radia allahu canhu wuxuu yidhi saxaabigu in allaha farada calaykum sama ramadaan ayuu farad yeelo weeye walam yafrud walam yaf- yafrud calaykum qiyaamahu qidiisa oo aad maata salaada dukataanna farad kagama dhigin wa ina وإنما قيامه قيام كيف شيء شيء وي أحدثتم أسود الرسيدين وأن عمر بن الخطاب شيء قصوا عليه فداونوا عليه الدوامة دائما السنة عشرين رمضان كصعد اللي تتابعوا فإن الناس بدأوا من بني إسرائيل كاملة ابتدعوا بدعة بدعة باللاودين فعابهم الله بقوله بأن لكم عينين فما رعوها بالعدم إلى على حق رعايتها إلى علم تيد حقه ما أنا إلى علم وي مركز waxaa weeye walxujatu waxaa hadda xujo ka laga dhiganayaa fii fahmi hada saxaabiyi ljaliil saxaabigan wanaagsan fahamkiisa lihaadihi aayata aayadan uu fahmay id cille annahu fahima minha wuxuu ka fahmay annahaa aayadullah taciiru caabay maydo calaa ulaa'ika annaasi dadkaas reer bani israa'iil ka mid a ibtidaacahum lirahbaaniyati cibaadadan rahbaaniyada ah oo ay bilowdeen kuma ceebaynayso ibtiqaa'a mardaatillahi raadaatada ilahay iyagoo dalba ay u bilowdeen bidcadaas bal caabatum waxay ku ceebaydeen على أنهم لم يرعوها إنسان إلى أن حق رعايتها إيه، ال- ال- العلم تيدين حق إهاد سيد الوحري إن يسؤول إلى عليهم مركز شيء بالله رشد أي باللاودين شيء ونكسن ما دام أو أهل بدعهم لما أرنا وهو ونكسن لكن إلى علم في الدنبي إلى علم وايين أي ما تلقوا إلى يوي مركز فهم قال سواء صحيح بدعة حسنة شيء ونكسن هدي الله باللابنا إن أنا يحمار السرعون اللي بعد سلعين وشرع الجديد أي ما تلقى maata ka muuqanaysa weeye marka eh, marka eh, dadka odhanaya wax alla wixii la bilaabay waa maaragtay eh, waa baadil dadka odhanaya ayagoo daliishanaya xadiiskan cirbaal ibnu sariya jafay ku sugan yihiin xadiiskaasoo ah faina kula muxdathatin bidca wax la bilaabo o dhan waa bidco wa kullu bidcatin dalaalatin dalaalo weeyi waa baadi ayay usoo daliishadeen weeye waxaana la og yahay culimada agteeda axaadiista rasuulka sal alay wasalam qaarkeed qaarka kale u fasiraa oo midka maarata waxaa weeye mufasirka uu caddaynaayo ka mujmalka ah oo duuduuban ayuu fasirayaa weeye midka muqayidkaa wax qaydaana midka mudlaqa oo la idlaaqa ayuu qaydayaa bacligeedna bacliga kale qaarkeed qaar kale u nasaqaa marka xaalku arrintu markay saas ku daa'im tahay inaan axaadiista eegno weeye si guud aan u eegno xukunka saxiixa aan halla eeg كلمة العلماء علماء الإسلام كلمة ودنا وحي اسكوا فقد إيرغوني حديث كعربال أو كل بدعة ضلالة بدعة سواء بعد اللي يجري مخصص والبنية يعني وليس على عمومه معناه جورة وسنة يمعها ووحي بالله أنا وح ممنوع عن رمايان ومن عمله كي عم عاشقو عن بارا وحي بالله أن وبالي كان من أهل الزيغ والضلال ذكر اللي يحضر بعيدا أو كمن نقانيا أو من الجه- الجهلاء ذكر الجهلاء أو الضغنة أيو كمن نقانيا وي xadiis oo xadiisada ugu saxiixsan ka mid a ayaana xadiiskaas khasistay bukhaari iyo muslim ayaana weriyeyo sayidada caaisha umilmuminiin radi allahu canha ka weriyey ana rasuula allah sal ly slam rasuulka alla qaala inuu yidhi man axdasa fii amrina arrinkeena ninka kusoo derisiyo diinta haadaa oo kana maa laysa minhu diinta waxaan ka mid ahay ninkii soo darisiiye fahuwa shayguu soo darisiiye raddun caleyhi waa lagu radinayaa lafdiga muslimna wuxuu ahaay man axdasa fii diinina diinteenna kii kusoo darisiiya maa laysa minhu waxaan ka mid ahay fahuwa raddun caleyhi waa lagu radinayaa wey xaafidka ibnu xajar axsalaani baa wuxuu yidhi hada alxadiidu xadiidkaani macduudun waxaa lagu tiriyay min usuuli islaami islaamka qaacidooyinkiisa waaweyn ayaa lagu tirinaya wa qaacidatu min qawaacidi waa qaacido qaacidooyinka islaam ka mida fa ina macnaaha macnihiisu waxaa weeye xadiidka man iftaraca fi diini diinta kii ku bilaawda maa laa yashadu lahu aslun asal wax u marafuraa asal u marakaca waxaanu jirin oo min usuulihi diinta asalaalkiisa ka mida falaa yultafatu ilayhi la milicsan maayo la aqbali maa walxadiidu ilaa jaanibi daalika arrintaas dhinaceeda yubayinu muraada ujeeddada u caddaynayaa min xadiisi kulli bidcatin dalaala wax la bilowdoo dhammi waa baadi ujeeddada xadiiskaas laga leeya u caddaynaya id cilla yufiidu wuxuu faa'iidaynayaa annamaa yuxdifuhu naas dadku waxay soo darisiiyeen nawcan laba nooc inay yihiin alawalu nooca hore maa laysa min addiini waxaan diinta islaam ka mid ahayn in la soo darisiiyo weeye bi-an kaana mukhaalifan inuu khilaafsan yahay liqawaacidihi tiirarka diinta iyo wa dalaa'ilihi daliilada diinta inuu khilaafsan yahay weeyeen fahuwa mabduudunkaa waa la radaa wahuwa albidcatu dalaalatu waa bidcada baadida kaas waa bidcada xun ahaanii ka labaadi maa uxdisa wixii lasoo darisiiyo weeye walahu aslun asal la yashadu lahu u marakacaya wa daliilun yu-ayiduhu daliil ayidaya leh huwa saxiixun maqbuulun kaa waa la aqbala wahuwa sunatu lxasanatu waa sunnada wanaagsan allatii jaaa alxadiisu xadiisku uu yimid weeye biisaabati man sanaca fi lislaami ruu ajideeyo islaamka ajideeya in ilaahay ou maaragtay ajir ou siinayo weeye shay diinta ka mida oo aan waagi hore lagu dhaqmi jirin oo maaragtay muddo badan aan lagu dhaqmin haddaad adigu mar dhaxa soo cusboonaysiiyo soo cusboonaysiintaasaa luqada carabiga bidca lagu yidhaah laakiin shareecada islaamka marka loo eego wax baadiya noqo uu maayo marka marka waxaa weeye bidcada baadidaahi waa wixii aan sharciga ku jirin oo lasoo darisiiyey laakiin shay bidca oo lasoo darisiiyey ayaa jiro oo soo darisiinta awgeed magaca bidco loogu bixinayo laakiin shareecada meel uga sugan kaasu marka waxaa weeye bidca xasana ayaa la yidhaha weeye wayu'akid haada alfahma fahman waxaa adkaynaya anna kasiiran in fara badanoo min saxaabata ka mid a qad axdasuu cibaadaatin cibaadooyin inay soo darisiiyeen laa tukhaalifu lma'suura ka la soo guuriye aan khilaafayn fa aqarahum rasuul sal alay slam rasuulka alle ayaa ku sugan weeye wa min hadihi alcibaadaati cibaadaadka waxaa ka mid a qawlu bilaal radi allahu canhu bilaal baa yidhi alsalaatu khayrun min annoom ayumaa sayi weeye waxay ka mid tahay sayidinaa bilaal waxyaalaha uu soo darisiyey ka mid tahay rasuulkaana u yidhi markuu ka maqlay ma axsana haadaa kan wanaag badanaa aad ku hadashay ijcalu fii aadaanika aadaankaada ku dax ayuu yidhi marka nabigu ma dhihin waxaana kuu sheegin maxaad usoo darisiday waa waa ku dambaawda ma aanu dhihin war way fiicantahay tan ku dar weeye marka khayr oo diinta islaamka ogoshahay ruuxi soo darisiiya yani ma bidco baadiya maaha qowlkaasna waxaa soo arooriyey abusheekh sheekha la yidhaha kitaabkiisa alaadaan la yidhaho can ibni cumar oo uga maarata uga soo arooriye weeye dabaraan iyo caaisha ka wariyey iyo bayhaqi iyo xabsi ibni cumar ka wariyena asna waa jiraa weeye arrinta labaadoo kamida bukhaari saxiixiisa arrinta uu ku wariye weeye sayidkeenna saxaabiga hore saaca binu raafic baa laga wariyey azurqiyi wuxuu yidhi kunaa nusallii yowman waraa nabiy sal alay waslam nabiga gadaashiisa maalin ku dukanayni falama rafaca ra'sa madaxiisa markuu kor u qaada min ragcati ragcada qaala wuxuu yidhi samic allahu liman xamida ayuu yidhi faqaala rajulun waraacahu nin ka dambeeyaa yidhi rabbanaa walaka walaka xamdan kasiiran dayiban mubaarakan fii intaas ayuu yidhi falama insarafa markuu nabigu salaada ka baxay qaala wuxuu yidhi malilmutakalimu hadalka ayaa ku hadlay qaala wuxuu yidhi ana anigaa ku hadlay qaala wuxuu yidhi nabigu ra'aytu bilcata halaasiina malakan waxaan arkay dhowr iyo soddon malag oo yartadiruuna u kala degdegaya ayumaa yaktuba awalan ninka malagga marka hore qori lahay dhowr iyo soddon malagoo u kala hormaraya ayaan arkay weeye ayuu yidhi weeye marka waa bidcamasida lama odhani shay wanaagsan buu noqday xaafid ibn xajar casalaanita markuu ka hadlaya fatxulbaariga xadiidkan markuu ka warramaya wuxuu yidhi wastudilla bihi tan waxaa loo daliishaday calaa jawaasi ixdaasi dikrin dikr la soo darisiya inay bannaan tahay fi salaata xataa salaada lagu soo dhex darisiyo la ogyahay sida loogu dadaalay ayri ma'suurin digrigaas oo nabi laga soo guurin idaa kaana laa yukhaalifu lma'suura wixii lasoo guursayba wax khilaafaya hadduunan ahayn nabiga laga soo guursay wax khilaafaya hadduunan ahayn waa lasoo darisii karaa waa lagu soo darisii karaa xataa arrinta saddexaad dabaraane ayaa awsad wuxuu ku wariyey sanad sayida sayidkeenna anas ibnu maaliga ayuu wuxuu uga wariyey inuu yidhi ana rasuul allah sal alay waslam rasuulka alle marra bicraabiyin nin reer baadiye ayuu soo maray wahuwa yadcuu fii salaatihi salaadiisa ku ducaysanayo wayaquulu wuxuuna maata odhanayay yaa man laa taraahu lcuyuunu ilaah aan indhuhu arki karinow walaa tukhaaliduhu dunuun malayaalna aanay dheehi karinow walaa sifahu lwaasifuun kow wax sifeeyaana sifaadkiisa ayna gaari karinow walaa tuqayiru lxawaadisu dhacdooyinku aanay yori karinow walaa yaqsha dawaa'ira masiibooyin aan ka baqaynow yaclamu masaqiila aljibaali buuraha wa miisaankooda ayuu ma allah ogow wa miikaayiila albixaari badaha maarata waxaa weeye ogow wa cadada qadri lamdaari roobeyaalka dibacdooda allaha ogow badaha begooda iyo maarata wuxuu oran laha maxaa oran lahay biyaha dhibacyaalkooda tirada ilahi allaha ogow wa cadada raqil asjaari geedaha maarata waraqahooda tiradooda allaha ogow wa cadadi maa adrama calayhi leylu habeenku wuxuu ku mugdiyoobo tiradooda allaha ogow wa ashaqa calayhi nahaaru intii maalin u gasho tiradooda allaha ogow laa tuwaari minhu samaaun samaan allaha aan sama sama kari karinow walaa ardan ardan arla dhul dhul isaga aadi karaana ouna jirinow walaa baxrun maa fii qacrihi badna waxaa dhexdeeda ku jirta ama maanta gunteeda ku jirta aanay ka qari karinow walaa jabalu maa fii wacrihi meeshiisa ugu culusoo dushaa wixii ku jirina buurka ee ka qari karta aanay jirinow ijcal khayra cumrii cumrigayga ka ugu khayr badan aakhiraho meesha ugu dambaydan ku dhimaan ka dhigo khaatimo fiican ugu khatim وخayر cmlي khawاatimahu camalkaygana ilah meelaha ku dambeeya uga yaal وkhayra ayaami maalmahaygana kii ugu khayr badan ka yaal yوma alqaaka kii maalintan kula kulmayo falama insarafa ninkii salaada markuu ka baxay dacahu nabiyu nabiga u yeeray sal alيه wasalam wawahaba lahu dahab lacag dahaba ayaa nabigu u hibeeyey ahdaa hudiya ilayhi loo soo hediyey bacd almacaadi dadka meelaha dahabka ka qora xogaa ay usoo hadiyeeyeen ayaa nabigu ninkii siiyey وaqaala lahu wuxuu yihi wahabtu laka dahaba dahabkan waa kuu hibeeyey bxusni sanaaika cala allahi caza wajal ammaan quruxdaada alla aad ku ammaan quxoon tahay daraaddeed ayaan kuugu hibeeyey ayuu maaragtay yidhi weeye marka ducadaasna nabigu ma barin laakiin duco wanaagsanay ahayd marka wixii wanaagsan diinta islaamku maba reebtaba ilaahay baa qur-aan ku yidhi wafcalu lkhayra lacallakum tuflixuuna khayrka sameeya waa liibaanayda aayaddaas caamkaa ayaaba jirta wayulaaxadu fii hada alxadiidi xadiidkan waxaa la eegayaa أن الرسول صلى الله عليه وسلم رسولك عليه لم يكتفي كما كاسوين بإقرار هذا الأعرابي على فعله نكا ربادية إنه فعل كيسا كسبه أو أو يروا في عنتا كلية انت أغمى السنين بل عدلوا عليه جائزة حتى ما توحاوي حغاير ما توحاوي جائزة حغاير ما له كسيو كتدغي علما أيضا لأبجع بأن هذا الدعاء من محدثات هذا الأعرابي بدعاء وأسوأ وأسكب الله وذنكا ربادية أي هلوي marka bidcada la bilowdoo baadidaahu waa midda aan diinta islaamka ogoleen laakiin wax diinta islaamka ku jira farna aan hortaa loo samayn adigu haddaad bilaawdo bilaabidaas magaca bidca layidhaha luqa ahaan ku yeelee laakiin sharciga bidca kuma aano sharciga waa ogoli marka erey bidco markay maqlaan kuwan jaahiliinta wahaabiyada ahoo mamnuucoo lama ogola iska odhanaya jahliyaa ka fooqfooqsiihaaya weeye arrinta afraad bukhaari saxiixulbukhaari arrinta ku soo aroorta weeye oo xabiib ibnu cabdi ruuxa la yidhaha saxaabigaa markii la dilayey waxuu ahay baa la yidhi ruuxa markii dil loola diyaargaroobo laba ragco inuu dukado sunnadaas ruuxu jiday ugu horreeyey salaadaasna asagu markuu soo darijiyo hortiisa lama aqoon qof aqooni jirta lama arag waa bidco wax yiri oo ma ogolana ma ay jiraan weeye waxaa haddana ka mid a sayd ibnu saabid oo qur-aanka kariimkaa hal meel ku wada qoray qof qof gaar isaga qorata waa jiri jirtay laakiin zamankii nabiga isagoo dhan in hal warqada lagu wada qoraay wax dhici jiray maaha qur-aan hal maanta kutub ale lagu wada qoraa arrintaasna waa arrin mardhaxa la bilaabay ee cumar ibnu cabdilcasiis oo amiiruulmu'miniin ahaay ayaa sunnada rasuulka ilaah in la jamciyo oo la qoro maaragtay ayuu maaragtay sunata rasuulillah in la jamciyo ayuu maaragtay oo amray arrintaasuna culimada u qoro hala jamciyo uu yidhi waxaana weeye arrin cumar ibnu cabdilcasiis bilaabay hor uma macruuf ahayn oo camal rasmiyaho guud ahaan ma ahayn ruuxruu isagoo ta wax waa jiri jiray laakiin laakiin kumintaas guud iyo jamcintaas guud ma jiri jirin weeye shareecada islaamkuna ma dirin haddana waxaa ka mid a beled waaxid oo dhowr jumco lagu dukanayo waa arrin la soo darisiiyey ma ahayn waktigii nabiga waktigii saxaabada midna macruuf ma ahayn haddana arrintaasi hadda wax diidan ma jiraano se annaga hadda magaalada xamar intaasoo jumca lagu dukanaya boqolaal jumco ayaa lagu dukanayaa weeye waktiga saxaabada ee waktiga nabiga lama dukan jirin marka waxaa weeye hal jumco ka badan maaragtay hal beled jumco ka badan lagu dukanmayn weeye haddana icjaam lqur'aan qur-aankoo la dhibcayeeyo wa tashkiiluhu in la maaragtay la shaqlo ayadana arrintaasna haddana ayadana waxaa weeye mar dhaxaa la bilaabayo salinka xajaaj binu yuusuf ay maarata dhacday weeyo weliba xajaaj binu yuusufa amray baa la yidhaah in maarata la dhibcayeeyo iyo in la shaqlo weeye weliba xajaaj binu yuusuf waxau ahaa culimada islaamku waxay dhaheen ummadaha aan muslimiinta